hay-adda maaraynta musiibooyinka sodom oo ka jawaabaysa saameynta taban ee abaaraha daba dheeraaday iyo dabaylaha daran ee ku dhiftay magaalada baydhabo xarunta kumeeligaarka ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka dejisay diyaaradda gaar ah oo siday gargaar bini'aadanimo oo deg deg ah hay-adda sodma ayaana dadaal xoogan ugu jirta sidii ay u yarayn lahayd saameynta ka dhalatay musiibooyinkii dabiiciga iyo kuwa dadsameyga ay ku habisaday bulshada soomaaliyeed ayaa gargaara ugu talagalay qoysaska nugul ee taageerada bini'aadanimo u baahana ugu horeyna saare cali yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka aada sodoma ayaa ka warbixisay gargaarkan ay geeyeen magaalada baydhabo waxaan joognaa garoonka diyaaradaha ee shaatiguduud magaalada baydhabo waxaan keennay shixnad gargaar ah oo diyaarad ah oo aan ugu talagalnay dadka reer baydhabo iyo agagaarkeeda oo dhibaatooyinka kala duwan ay saameeyeen waxaa garabkeyga taagan agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka koonfur galbeed gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka degmada baydhabo mudane agaasime waxa aan kugu wareejinayaa diyaarad sida afartan oo shixnad gargaar ah gargaarkan uu nagu yimid dowladda jina oo ay ugu talagashay dadka soomaaliyeed ee abaaraha iyo dagaalada kala duwan iyo masiibooyinku ay waxyeeleeyeen magaaladan baydhabo ma ahan markii koowaad ee aan keenno ama guud ahaan koonfur galbeedba aan keenno shixnado gargaara oo aan ku wadno diyaarado hadda ka hor bay ahayd inaan keennay markaana waa markii labaad annaga oo ka duulayna dhibaatooyinka soo noqnoqonaya qaar ka mid ah mas-uuliyiintii garoonka kula wareegay gargaarkani ee koonfur galbeed ayaa ka mahad celiyey waxaa deeq raashiin gaaraya ilaa afartanna soo gaarsiiyey hay-adda maareynta iyo masiibooyinka sodma deeqdan oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka ay dadka abaaraha ay saameeyeen waxaad ogtihiin in yacni maxaa la dhihi jiray abaaro badan ay ka jiraan deegaanka especially magaaladan baydhabo ay joogaan i d bska ugu badan waa ugu mahad celinaynaa hay-adda maareynta masiibooyinka sodma inayna soo gaarsiiyeen deeqdaas insha allah annagana waxaan ku wareejinaynaa degmadii iyo maamulkii baydhabo si ay usii gaarsiiyaan dadkii loogu talagalay insha allah waxaan ka rajaynaynaa maamulka inay gaarsiiyaan dadkii loogu talagalay bismillah alxamdulilah geeka oo taariikhda tartan isiyeed bili saddexaad labaatan labaatan iyo shan ma roogna airbortka shati guduud airbort ani oon kula wareegno deeg raashiin ah oo ninka kooyti hay-adda sodno oo gudoomiyay maxamuud maalan cabdullah raashinkaas oo afartan liinka tala galay dadka oo dhibaataysan oo ka nool degmadan baydhabo marka koowaad ilaahay mahadam u sugnaatay ma intaan ku mahadnaqaanay hay-adda sodno saxaafkay maxamuud maalan gudoomiyay walaalay agaasimaha dhanka gargaarka marka de iidaan mahadsantiin haddii unana degmadan baydhabo raashinkaasiyo maysan ku ballanqaadan alla diin baahanayti oo liinka talagalay sidii liinka talagalay una andeersiino sodmaha ayaa dadaal ugu jirta sidii loo samata bixi lahaa bulshada soomaaliyeed ee tabaalaysan